xubnaha neergada ah ee dhexdhexaadinta ka dhex wada labada dhinac ayaa la sheegay inay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenadii hore ee somalilan gudoomiyaha xisbiga ucid madasha wadatashiga qaar ka mida ururada bulshada oo ay ka mid yihiin dallada ay ku bahoobeen ururada aan dawliga ahayn ee sonsaf iyo xarunta akademiga nabadda iyo horumarinta xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga mucaaridka ee wadani cabdilaahi jaamac ismaan geeljire ayaa u sheegay v o a in arrintaasi xisbigu uu aqbalay in la dhexdhexaadiyo maanta waa runtaa farriin baanu diray farriintaasi waxay ahayd inaannu hakinnay isu soo bixii xafiiskayaga aanu ugu yeedhnay taageerayaasha xisbiga oo ahayd inaannu wadno si joogto ah ayaa waxaa noo yimi ilaa xaleeto ergooyinka lataajaada oo reer somalilandah oo doonaya inay arrinta aanu ka cabanayno iyo khilaafkana dhex taagan annaga iyo xukuumadda inay wax ka qabtaan oo labada dhinacba soo arkay oo doonaya inay arrintaa galaan marka annaguna waxaanu aqbalnay ergadaa waxaanu nahay xusbi markiisa horeba u socda mabdiiisu mabda ayaanu ku soconaana yahay somalilan midaysan somalilan nabada somalilan dimuquraadiya oo hore u socota marka ergada erge nabadeed dhaqan baynu ileyno erge nabadeed lama diido marka erge nabadeed oo caadanayno ahayd waanu aqbalay marka waxaanu maanta hakinay xusbiga taageerayaashiisii aanu ugu baaqnay inay xafiiska yimaadaan oo ay isu soo bax ku yimaadaan xafiiska waxaa kaloo socday gobollada oo iyaguna ay ka socdeen isu soo bixii xafiisyadoodii taasina way dhammaatay sidaas ay markaan ugu baaqno erga imikadi ku dhex jirta ergadaasi waxaa laga yaabaa inay maalmo qaadato isaga dabqaadkeedu marka leego mowqifyada ay kala taagan tihiin marka idinka laftigiinu ma maantunbaa hakisa baaqiini taageerayaasha xusbiga
wa waxaanu qaadanay intay ergadaasi socoto maaha arrinkan arrin wakti badan u baahan marka horebana arrin inuu halkan gaadho ah may ahayn waa ogtihiin waxyaabaha ka mida cabashooyinka xusbiga laba sannadood ayaa ayaa ayaa ayaa xukuumadda nimanka jirtay labadaas sannadood u madaxweyne wuxuu ku adeegsanayay ama tayda raaca ama tubta qaada intaana waa loogu dul qaadanayay laakiin markay gaadhay halkan oo kale in la yidhaha war bal sharciga hajibine xubnahan commissionka ee aynu doorashada ku gelayno ha u eegin inaad adigu aad ay ku taageerayaan ay ku eexanayaane shan xubnood baad ku leedahay shan xubnood oo sharciga aan jebini wax kaa hortaagin ma jire soo saar ee uu taana ka diiday ee uu weliba ku daray inuu inuu inuu nagu sii eedeeyo ina in xisbiga waddani ay ay ay ay ammaanayaan oo ay taageerayaan meel kaloo inoo horay dee waxay gaadhay riixniin kaa badan dee waanu iska soo taagin qofka haddii la riixo riixo riixo waxaanu anagu dhawraynaa waa waddanka oo midnimada oo wada jirka marka intay ergooyinku noo socdaan ee ay arrintaasoo fudud marka dhinac laga eego ay ay dee meel ka gaadhayaan waxaanu hakinay isu soo baxyadii aanu ugu baaqnay taageerayaasheeda aada iyo aadna waanu ugu mahadnaynaa taageerayaasheeda noo dhega fudud dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidin jina faysal cali waraabe oo la hadlayey warbaahinta ayaa sheegay in ay la kulmeen mas-uuliyiinta xisbiga waddani ayna aqbaleen isagoo geesta kalena rajo wanaagsan ka muujiyey dhinaca xukuumadda gaar ahaana madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha oo uu sheegay inay la kulmayaan shalayt waxaan u taagnay anigii odayaasha anigu cumaamaddii hadda waxaanu qaadanay magacanasi odaynimada si xusbiga halkaan ayaana dhignay wasiirka daakli waa u tagnay anagii odayaasha madaxweyneyaashii hore iyo qolada ka socota akademiyadda boorka akademiyadda iyo akademiyaddaba maanta waa agso maca waa nugu jiraan civil society-gii markaan warna socda waxaan doonaa inaanu qolada wadanina ka raaridno inay joojiyaan mudaharaadka inshaan mudaharada maahe dee isku soo baxa oo sharcigu siinayo haddaa la qoonsaday xafiisyada isku kaale dawladda ay soo degeyso ciddii xidha ee ka tirsanaa xusbiga markaa waddani waan ka helay tobankii saaka waan la ballanay madashiinoo aaday u mahadsantahoy way ergeywina ku yimaadeen waynaga ogolaan ergadii haddana waxaan ku socnaa wasiirkii arrimaha dibadda ee gudaha isna insha allahu naga ogolaan doona dee ergada madaxweynaha jil iyo jan waan isugu tegi doonaa insha insa wajina waan isaga isugu tegina waan ku yidhi waxaan adeegsanaa insha allahu tacaala burhaantaan ku celina insha allah dhexdhexaadintan ayaa ka dambaysay markii murankii u dhexeeyey labada dhinac ee xukuumadda iyo xisbiga waddani uu meel adag gaadhay shalay taageerayaashiisa gobollada kala duwan ee somalilan taasi oo uu maanta hakiyey kadib waan waanta bilaabantay khadar maxamed cakule v o e hargeysa